أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نوتي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhornimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhornimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qaraxa la baysaday gaari ay la socdeen saraakiil iyo askar ka tirsan riddada kuwaas oo ka howlanaa dhulboobka kooxda riddada ee ka wada deegaanada dhacduleedka magaalada muqdisho dowladda xabashada etoobiya ayaa boqolaal askari oo hor leh ku soo daabulaysa duleedka degmada baladaxaawo oo ay ku loolamayaan maleeshiyaad murtadiinta ka wada tirsan inka badan labaatan tahriibayaal soomaali ah ayaa ku dhintay xeebaha dalka talyaaniga munaasabad lagu soo gebagabaynayey dhismaha masjid cusub ayaa ka dhacday mid ka mid ah deegaanada hoosta ee degmada tigaglow ee xarunta wilaayada bokool nuduw cilmiyeed qayim ah oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka ayaa lagu qabtay mid ka mid ah masaajidda magaalada ceylcadde ee xarunta wilaayada gedo dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ayaa wareejiyey hadaayaad ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ardayda mid ka mid ah madaarista degmada ceelgaras ee wilaayada galguduud ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heesara ah oo ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay ka barteen madrasada يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن intaasi aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qaraxa la baysaday gaari ay la socdeen saraakiil iyo askar ka tirsan riddada kuwaas oo ka howlanaa dhulboobka kooxda riddada ee ka wada deegaanada dhacaduleedka magaalada muqdisho weerarkan qaraxa wuxuu ku dhacay deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan xaafadda lagu magacaabo jabadgeelle waxaana si gaar ah lagu baysaday saraakiil iyo maleeshaad ka tirsan kooxda riddada mid ka mid ah saraakiisha dhulboobkaas horkacaya ayaana dhintay iyadoo sidoo kale la dilay askari ka tirsanaa maleeshaadka iyo murtadiinta ee la bartilmaamaysaday waana qayb ka mid ah howlgallada ciidamada mujaahidiinta ay ka fulinayaan deegaanada dhacaduleedka muqdisho ee cadowga allaha lagu beegsanayo dowladda xabshada etoobiya ayaa boqolaal askari oo hor leh ku soo daabulaysa duleedka degmada baldaxaawo oo ay ku loolamayaan maleeshiyaad murtadiinta ka wada tirsan khaalid xasan ayaa inoo faahfaahinayaa xiisadaha colaadeed ee u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa weli laga dareemayaa degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka gadow ee dhaca koonfurta dalka soomaaliya wararka ka imaanaya magaalada beledxaawo ayaa sheegaya in mar kale halkaas ay ka alulsan yihiin xiisado colaadeed oo sababi kara in dhinacyada murtadiintu ay ku dul dagaalamaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaaladaas sida ay xoguhu sheegayaan maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan maamulka isku magacaabay jubbaland ayna la socdaan ciidamo ka tirsan xabashada etoobiya ayaa soo buuxdhaafiyey deegaanka suufka ee dhaca xuduud beenaadka islamarkaana u dhow beledxaawo ciidamada xabashada oo wata gaadiidka gaashaaman iyo kuwa ciidamada xambaara ee loo yaqaano uulaalada ayaa la arkay iyagoo saldhigyada hubkooda u jihaynaya dhanka beled xaawo sidoo kale deegaan kala qaybiyo mandheera iyo beled xaawo ayaa saaka lagu arkay qaar ka mid ah maleeshiyaadkii dhowaan ka firxaday dagaalkii ka dhacay beled xaawo kuwaasoo daacad u ah maamulka riddada ee axmed madoobe wararkii u dambeeyey ayaa sheegayay in kooxda riddada soomaaliya ay maleeshiyaad hor leh diyaarada ku geysay magaalada beledxaawo kuwaas oo garoonka diyaaradaha ay kaga qaaday diyaarado inka badan labaatan tahriibayaal soomaali ah ayaa ku dhintay xeebaha dalka talyaaniga faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkii nuur cali warsame abushiiba faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhacdooyinka laga soo tebiyo badda mediteraneanka ee ay ku lecinayaan dadka soomaaliyeed in ka badan labaatan qof oo soomaali ah ayaa ku dhimatay xeebaha talyaaniga ibraahim cumar oo kooxda riddada ugu magacaaban safiirka safaaradda ay ku leeyihiin talyaaniga ayaa waraysi uu bixiyey ku xaqiijiyey in dhacdadan ay ka dhacday jasiiradda lambadusa ee dalkaasi talyaaniga halkaasoo ay ku dhinteen saddex labaatan qof oo soomaali ah wararku waxay sheegayaan in dhacdadan timid marka ay degeen laba doonyood oo ay la socdeen dad tahriibyaal ah oo ka soo baxay liibiya kuna sii jeeday dalka talyaaniga doonyaha ayaa degay markii ay cilado ku yimaadeen waxayna taasi keentay in saddex iyo labaatan qof oo soomaali ah goobta ku dhintaan ilwareero kale ayaa sheegaya in kooxaha gurmadka ilaalada xeebaha talyaaniga ay keliya ku guulaysteen inay nolol ku helaan shan iyo toban qof tahriibayaasha dhacdadan la kulmay ayaa ku dhow boqol qof sida la tilmaamayo arrintan ayaa waxay qayb ka tahay dhacdooyinka shiraalbadeedyada ah ee ay la kulmayaan tahriibayaasha ka soo jeeda afrika ee doonaya inay gaaraan dalalka yurub shirarka dhanka badda ee sanadkan keliya ka dhacaya badda mediteraneanka waxaa ku dhintay lix boqol toddobaatan shan qof sida ay muujinayaan tirikoobyo la helay munaasabad lagu soo gabagabeynaya dhismaha masjid cusub ayaa ka dhacday mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada tiigolow ee xarunta wilaayada bakool warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan
waxa uu ahaa safar igu qaatay wax ka badan laba iyo toban saacadood oo aan ku gaaray deegaanka daarusalaam oo qiyaastii dhanka koonfur galbeed shan iyo labaatan kilomitir kaga beegan degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool deegaankan waxaa ka dhacday munaasabad sida sare a loo soo agaasimay oo ay goobjooga hayeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada tiyeglow culummo nuqabo waxgarad ganacsato iyo mas-uuliyiin kale taasoo lagu furayay masjidkan cusub ee laga hirgeliyay deegaanka kadib muddo dhowr bilood ah oo uu socday dhismaha masjidka masjidkan waxaa loo bixiyey masjidu tawxiid waxaana si toosa loo soo gebagabeeyey dhismihiisa qarashaadka lagu dhisay inta badan waxaa bixiyey dadka deegaanka oo u badan xoolodhaqato iyo beeraley sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ahaa culummadii munaasabadda ka qayb gashay ayaa kelimad tawciye ah ka jeediyey munaasabadda marka rasuulka sala aley wasalam ma eray dadka masjid dhisow walaa ilaahay subxaana wa taala aan ka diyaaray janaadiya tilmaam man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljanna laankii dhiso masjid ilaahay daraadisan dhiso allan dhiso ilaahay wayban dhisay guri maynka dhisay janaadadhatiya ilaahay gurinka dhisa marka lankiiba ka qiib qaaday oo fikirkaad lahay oo dhisi ilaahay subxaana wa taala waybaan ka diyaariyey jinaadaha biidanka diyaariya taas hortay ka bishaaraysadeen mid ka mid a guddiga dhismaha ee loo xilsaaray masjidkan oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaahiyey qarashaadka ku baxay masjidka iyo sida qarashaadkaasi uu ku soo xarooday ee kolley markanka horeyta geel may bahaayeen geel oo unaga bilaawni soddon iyo afar neef gaale iyo gaalahaay ee gaalaas markii la gadi dhiimijay may baa nagadeehiin labaatan iyo saddex kun iyo sideed boqol iyo gaali beesadiis naqati erinaningnajaari erin mayba naqdayi boqol soddon iyo saddeneef ee beesadiisa subab erin iskugu yarhaay waarko ilahaay ee mayba naqdayi afar kun konton iyo todob dolar dhibi illi deegaankanna mayba laku aruuriyayi oo ilaa doolandool iyo ilaa hubidha aradun meelo baalmahanooda deeren saddex kun afar boqol lihdun iyo sagaal dhibi shan tuutaal ahaan masaajidka dhismadiis mayba galleehi soddon ilaa makun sagaal boqol labaatan iyo todoba doolar dhibi hal iyo masaajidkii mayba intii galliya nagti ilaa haddana hawoo beese waanini leey ilaa taqriiban kun iyo shan boqol gadarsho ah waxgaradka deegaanka oo dhankooda munaasabadda ka hadlay ayaa mahadalle kadib u mahadceliyey guddigii dhismaha masjidka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha masjidkan cusub ee deegaankooda laga hirgeliyay barnaamijkun adila bilaaway dadyar weliba taleefanka lahaskagu weeray akhyaaray may leeray deegankun deegan barakaysanah masaajidkii jiridahay waaba noo dumahaya salla weelaah lahas ari dadyarah ku bilaawadi kolay bileeriday haddee warbihintiis aan makanagadayo lajinadii barnaamijkaas ha ka shaqayti una kora kula jarnay dadaa aan saarnay aan hulnay lankii gasnijihaay ilankii amiirhaayi ilaahayn dadna barnaamijkaas ka shaqeeyeen ilaahay miisansho hasanaadkan ka kabayalana mada kale dadkii barnaamijkun ku qiib qaadadeen ilaahay amarjo ikhlaasan ka weel hantidiyo biyan ilaahay aan barakaay deegaankan waxaa horey uga furnaa masjid ka samaysnaa dhis ama jirid balse masjidkan waxa uu noqonayaa masjidkii ugu horreeyey oo dhagax ka samaysan oo laga hirgeliyay deegaankan naduw cilmiyeed qayim ah oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka ayaa lagu qabtay mid ka mid ah masaajidda magaalada ceelcadde ee xarunta wilaayada gedo xasaam carafaat ayaa inoo faahfaahinayaa
waxaa masjidka jaamica ee degmada ceelcadda ee xarunta wilaayadda islaamiga gadoo lagu qabtay nadwa cilmiyeed taasay bulshada si weyn uga faa'iidaysteen intay socotay nadwadan ayaa waxaa looga hadlay mawaadiic kala duwan waxaana ka mid ah culimmadii nadwadda qabatay sheekh xasan takar sheekh maxamed balli iyo sheekh abu muslim ilaahayna wuxuu leeyahay ixusa fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun ixusa anna waa in xusaya igu shukriya ha u kufrinina ilaahay saasuu leeyahay subxaanahu wa tacaala adkaarta inaan la nimaano mar walba adkaarta annagaa ku badbaadayna dadku waxa ay dhibaatada ugu dhacaysaa jirooyinka ibtilooyinka balaayooyinka dhibaatooyinka kulli shayطaan iyo cuyuun iyo waxaa maraya yacni shayطaanku waa ogtihiin oo bini aadamku wuxuu uga socdaa meesha dhiig uga socdo ina shayطaana yajri min ibni aadam majra dami meesha dhiiga uga socdo waxaanu jira asagaa wata bakteriyada aad maqlaysid iyo viruska waxaan oo qalajyaha lagu duraayo cirbadaha isku durayna waxaan jirada uu bukaa lagu leeya kulli waa shayطaan wax ka imaanaya wey kaasaa ku dulmi laano dikrigii ilaahay baa nugu yar adkaaru sabaax ma la nimaanaa adkaaru lmasaa ma la nimaanaa ma akrin ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkiisa mucawadataynka ma akhrisanaa bacda salaad shanta salaadood faradka ah mar walba waxaa la rabaa mucawad suurat اlikhlaas iyo mucawadateynka inaan akhrisano si ay xijaab nooga noqdaan waxaasoo shara shayطaan iyo sharkiis maxaa uga badbaadi karnaa rasuulku salى اllahu alayhi wasalam waxaa ka soo aroortay shanta salaadood bacdigoodba inuu akrin jiray suurat اlikhlaas iyo mucawadateynka iyo aayad kursida kama utegi jiray rabilciisa qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay war dadka iimaanka laga helayo xaaladiina la socda inaad geeriyoonaysaan in mare laydinku duuduubayo in adduunyada dhaafaysaan in meeshaas uu kaaga horeeyo iimaan iyo camal saalixa saaxiib aan lahayn qaraabo aan lahayn eel aan lahayn amiir aan lahayn e v c aan lahayn tol aan lahayn waxaa halkaa aan ugu tegaynaa waa iimaan iyo camal saalixa weeyaan waxaad ka cabsataan maalin waalidku uusan weladka waxba u gelayn maadaama maanta uu koolkoolinayo waa aabbahay waa aweysan hooyaday waa soo koriyeen saddex xaq bay igu leedahay saanu ii galay waalidkuna uusan weladka waxba u golayn dugsi buu geynaya qur-aan buu geynaya waa u gudaya waa u guurinaya waa wiilkaygii waa gabadhaydii laakiin maalintaa waxay isku tarayaan ma jiraan way aqoonsan tahay xukuumaddan mujaahidiinta qaanuunka iyagu dejiyeen ma aqoonsanee shareecada alla soo dejiyay rumaysan yihiin ilaah baa sharci dejiye ah iyaguna maxay leeyihin baarlamaanka markay la hadlayaan annagu waxaanu nahay golaha golaha sharci dejintay leeyihiin allah subxaana wa tacaala wuxuu la gaar yahay bay sheegteen rabbinimay sheegteen arbaab min duuni illaahi waaye baarlamaanka kuwa ku jira baarlamaanka ayaa xukun soo dejiyey qaanuun noo soo dejiyey waa raacsannahay baarlamaankan ka dambaynaa ninkii yidhaahdana rabbi buu ka dhigtay sida qofka muslimka ah ee yidhaahda kitaabka alleh aayaddii ilaahay wuxuu waxaas uu nagaga reebay ayaan ugaga harnay wuxuu ilaahayna faray ayaan fartoonaanay markuu yidhaahdo haa yuu caabuday allah iyagana baarlamaankii bay caabudeen waa inaan fahmnaa walaalayaal nadwadan oo ah nadwa cilmiyeed ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada ceelcadde iyo deegaanada hoos yimaada ardayda mid ka mid ah madaarista degmada ceelgarsa ee wilaayada galgaduud ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay ku barteen madrasada gabdhaha muslimaadka ah ee dhigta madrasatul iimaan ee degmada ceelgaras ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay ku barteen madrasada madarasatul iimaan oo ka mid ah madaarista ku yaala degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa waxa ay ka mid tahay madaarista ay wax ku bartaan gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan magaaladaas madarasadan oo in mudaaca ka furan magaalada ceelgarasa ayaa dumarka muslimaadka ah si weyn uga faa'iideen intii ay dhiganayeen duruusta diiniga ah ee ka baxa madarasatul iimaan casharada diiniga ah ee lagu barta madarasadan waxaa ka mid ah tafsiirka qur'aanka kariimka axaadiista fiqhiga siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo culuum kaloo aad muhiim u ahaa ugu horrayn gabdhaha oo loo qeybiyey laba majmuuco oo kale ah khadiija iyo caaisha ayaa waxay su'aale iyo jawaab ahaan u soo bandhigeen wixii ay barteenna asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anaa ka tirsan majmuucada koowaad ee khadiija waxaan su-aalo dhowr weydiin doonaa majmuucada caaisha su-aasha koowaadna waxay leedahay maa wal islaam anoo kamida majmuucat alcaayisho su-aasha dan isku daya waa alislaamu lilaahi bitowxiidi walinqiyaadu lahu bidaacati walbaraa'atu min ashirki wa ahli su-aasha saddexaad waxaa waaye maa huwa tayamum bismillaah anigoo ka tirsan majmuucati alkhadiija haddaan isku dayo su-aashaas jawaabteeda masxu lweji walyadayni bituraabin daahirin bedelan min alwuduu'i aw ilqusli
bismillaah magaca allaan ku bilaabo araxmaan allah naxariista guud naxariisto alraxiim allah naxariista gaarana naxariisto inaa anaga ansalna waasajidnahu qur'aanka fii leylatlqadr habeenka leylatqadr loo yaqaano wamaadraaka maxaa ka ogeysiiyey nebi maxamedo maa leylatlqadr leylatqadr wuxuu yahay leylatlqadr habeenka leylatqadr loo yaqaano khayron ka khayr badan min alfi shahrin kun bilood tanasal waxaa soo dega almalaaikatu malaaigtii wa ruux malka juuliya fiiha habeenka sadhexsi ay soo degaan biidni rabbihim rabbigooda idankiisa ay la soo dega min kula amrin ay tala kasto salaamu nabadgelya hiya habeenkasa aato xataa intii madlaci ilfajr waabka baryaya bismillaahi magaca ayaan ku bilaabaya alraxmaan allah naxariista guud naxariista alraxiim allah naxariista gaanaad naxariista alam tara miyaadan weyn kayfa sidii facaal uu ku sameeyey rabbuka rabbigaa biasxaabi ilfiil asxaabta maroodiga alam yajcal allam yuusa ka yeelin kaydahum dhagartooda fii tadliilin baadi wa arsala allah u soo diray calayhim dushooda dayran shimbiro abaabiilan koox kooxa tarmiihim gamaaya bixjaaratin dhagax min sijiirin dhoobo la dubal ka sameeyey fajacalahum allam yuusa ka yeelin kacasfin bal oo kale ma'kuulan ee la cunay sidoo kale qaar ka mid ah gabdhaha waxaa ka dhigta madarasatul iimaan ee calgarasa ayaa waxay si khaas ah u soo bandhigeen siday u bartaan tafsiirka qur-aanka kariimka bismillaah anigoo ka mid ah gabdhaha muslimaadka ee degmada ceelgaras gaar ahaan gabdhaha wax ku barta madarasatul iimaan gaar ahaan fasalka labaad waxaan barna waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka tafsiirka caqiidada fiqiga iyo siirada alla ayaa ku mahadsanna waafajiye inaan wax baranno alla ayaan in badan u mahadcelinaynaa gabdhaha walaalaheena ay soo haleelin inay waxbartaan hadda ka horna ilaahay raxmaana ay soo waafajiyay inay waxbartaan waxaanan leenahay guryaha kasoo kaca waa lagu indhalacyahay waxbarashada soo aada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo kamida dumarka muslimaadka ee ku nool degmada ceelgaras madarasada waxaan ku baran waxaa kamid a qur-aanka kariimka tafsiirka baabka tafsiirka caqiidada fiqiga siirada ilaahay ayaa ku mahadsan ina soo waafajiyay waxbarashada wax badanaan ka faa'iidnay alxamdulilah ilaahay aa ku mahadsan waxbarasho qaaliaan ka faa'iidnay dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ayaa wareejiyey hadaayaad ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen bashiir muxdiin abu ayman xafladda wareejinta hadiyadaha ay diyaariyeen dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka dalandoole ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxay dhowaan ka dhacday hool ku yaalla deegaankaasi halkaas oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin imarti sharaf kala duwan waxay ahayd munaasabad si heer sare loo soo agaasima oo ay dumarka ku wareejinayeen hadiyado kala duwan ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka uga jira furimaha hore dumarkan ayaa ugu talagalay hadiyadahan si loo gaarsiiyo ciidanka mujaahidiinta ee ku sugan jiida hore islamarkaana ay niyadda ugu hayaan inay ka dambeeyaan dumar garab istaaga jihaadka ugana dayda gabdhihii saxaabiyaadka allaha ka halaali noqdee ugu horeynna munaasabadii hadiyada wareejinta waxaa ka hadlay sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf oo bogaadiyey kaalinta dumarka muslimaadka ee dalandoole waxaan maanta ku sugannahay deegaanka la yidhaahdo dalandoole oo wilaayada baydhabo waxaannu guddoomaynaa gabdhihii muslimaadka ahaa oo alle dartii maalkooda u bixinayo allaahu akbar halkan hortayda waxaa yaalla gabdhuhu muslimaadka ay bixiyeen timir dhar macawiish iyo saraawiil iyo cimaamada leh aagagga biyaha lagu shubtoo dihaarka ah maalkoodii bay bixiyeen taana alla wuxuu ku tilmaamayaa dadka dadka ugu sharaf badan alla agtii mu'miniinta kuwa u qiimo badan waa kuwa jihaadka naf iyo maal ku bixiya yacnii gabdhaha muslimaadka maalkooday bixinaayeen jihaadkay gelinaayeen gabadha la yidhaahdo khasnaa binti camrin ashaacira radia allaahu canha afar wiilay iyadu dhashay bay jihaadkii waxay geyshay yarmuug ay u raacday iyadii sidaasaa jihaadka maalka loogu bixinaayey waana idinka guddoonnay wixii aad keenteen allahna waxaan ka baryaynaa gabdhaha muslimaadka ahee sharafka badan ee idinka horreeyey ee muxsanaadka ahaa ee alle qaali agtiisa ka ahaa ee saxaabo lahaa oo taabiciin lahaa dariiqooda alla inuu idin mariyo inaad sii kordhisaan dadaalka oo jihaadka maalkiinna gelisaan oo ilmihiinna u dirtaan hooyadu waa madrase aan laga maarmin wey udubdhaxaad baad islaamka iyo jihaadkaba u tihiin marka waa inaad maalkiinnana bixisaan awlaadiina bixisaan islaamka aad garabkiisa aad noqotaan wajazaakum allah subxaana wa tacaalaana ha idinka abaalmariyo wixii allaad bixi- dhammaan aad bixiseen waana idinka guddoonnay in sha allahu tacaala meeshii aad la jeclaateen ayay gaari doontaa mujaahidiinta markaasaa alle subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu allah idinkugu dembi dhaafo maalkan aad ilaahay dartii u bixiseen hadaayaadkan loo diyaariyey mujaahidiinta ku sugan furmaha hore waxaa isugu jiraan caagadaha dahaaran buskud timir dhar iyo agabyo kale oo ay haweenku ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta waa kuwan qaar ka mid ah dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka dalandoole oo ka warbixinaya agabyada ay munaasabadaasi ku wareejiyeen إن كنا بنات الإسلام في ولاية باية الإسلامية في قرية دلندول تحت محافظة بيداء ونشكر الله المنعم لأجل بما أصدق من الآلاء العديد الفياضة وما أمتن علينا إذا أخرجنا من ظلمات الجهل إلى النور للعلوم الإيمان والأعمال فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين ونشكر أيضا جنودنا وغرة أعيننا الحركة الشباب المجاهدين قادة وجنودا على سعيهم للإسلام وأهله ونشكر أيضا سادة الولاية باية الإسلامية على جهدهم وكدهم في طويل حياتنا ديننا ودنيانا فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله انت أسكو بعد أنا أهل أرضي دلندول قبلو كنولان وكمل أها إن شاء الله تعالى جيك ميلون هذا فدينا ما يبان فدينا ها إني إنفاقي قبلو مجاهدين تعدياريان انت كوريجينيان فدينا إلهي سبحانه وتعالى يعني كما هتصم mahadkan bacdashe martadii iyo xarakadii wilaayaadkii dadkii hana booqdeen marti sharafkii mayba lanaha dhawaada eedii eedaan mahadsantiin booqashadiisin hana booqateen intaas bacdashe intuu alaabeen ti ku muuqato oo aalad eh oo may leeraay oo macawsii camaamado iyo walwelban isku jaran gabdhooyin muslimaadka dolandoolka noolan yaha wareejiyen hadiyidaasaytii ilaahay subxaana watacaala ka mahadsan mujaahidiintiya garab joogayna yaanka kaalmeeyahayna yamayla raaysiya biisadahayna ilaahay subxaana watacaala yaanka kaalmo weydiisadaan insha allahu tacaala unina garabkigeena insha allahu tacaala mujaahidiinta meel walbiyo roogan maybalana dhammaantiin ilaahay subxaana watacaala hasiin sugo ilaahay subxaana watacaala maybar yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru allaha yansurukum waythabit aqdaamakum meeri xaflada geeka meelun taalo munaasabada geeka meelunka socota wareejintun iyo mayba kumid ahaa buskuda wareejini buskudkaas oo deeraw afartan loor mayba kumid ahaa aagag aagag iyo saabaysanaay oo mujaahidiinta ilaahi subxaana watacaala maybu aha sheewkan haado fadi garabsho galado fadan adowka ilaahi madiyo xanuun jaahan mayba biibaabku waraa fadan kumid eh may kale kumid eh gabalkun hadiida geekala ku wareejiyi tamara kumid eh may kale kumid eh koobaba kumid eh saasoo kale may kale kumid ahaa maybu aha dhara kumid eh dharkaas oo noocyadiisyaal bedelan macawiise kumid eh cimaamadooyin shaarar buumiyaal funaanooyin iwal intaasnimada oo hatanta laxanka koobo koran ugu dambeyna suldaan cabdilwaaxid macali xasan oo ka hadlay munaasabadan qiimaha badan wuxuu haweenka deegaanka dalandoole ku bogaadiyey kaalinta ay ka soo baxeen iyo garab istaagga ay had iyo jeer u muujiyaan jihaadka ka socda bariga afrika walaageekan tukumuud walaeedunanka farahsagnu mayba aan mahadnaqaanaha gabdhoogii oonaysay jihaadka qiib qaadadeen oo qaadadeenoo aayadka ilaahay iyo ahadiisa rasuulka qaadadeen oo gabdho geedka maybu aha hoogyo iyo handadiyo geliyahayan jihaadka geliyahayaan buskudka dubahayaan aagataha tolahayaan dharata dhiibahayaan mayba miisaanjo sanaadka ilaahay insaara iidaanka mahadsinyin mayba lenaaha wanaagan geeg hati jara wanaag kufayle hormahana marn ilaahayningowyooy mayba lenaaha mujaahidiintii mayba ka wareejiyeen gebdho mu'minaadka eh, reer dolondoola intaas oo hati tira la sheegay buskut eh iyo aagata saaban iyo dharata kala nooc eh maawis leh amaamadooyin leh shaatooyin leh Eh, rasuulkan salawaatullahi salaamuhu mayba niin sheegaya sadaaqada libiya weni gafafka tartaraaso naartana maybo damyaasada oonay tay biyo haddii dabkale kashaban damyaayaan sadaaqada sidin biyahay maybu ani goolka rasuulka iyo goolka ilaahay lika biyahayo oo sunnada lu waafiyahay walbadan wanaageena kulukulume ilaahayna allaafam laafa taanula laabe eediyeeda lankama hadsinyi inta badan dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxay bixiyaan hadaayaad kala duwan ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta waxaana u dambeeyey hadiyada ay bixiyeen dumarka ku dhaqan deegaanka dharqo ee hoostaga magaalada baydhabo mahadsanid bashiira warkii duhurnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh